والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الرفع الأيدي في الدعاء wuxuu u baabaysan yahay gacmaha saruqaadkii sare loo qaadayey ducada dhexdeed iyo markaa la ducaysanayo kolley abwaabtii ducadan kuba jirnaa shalaytoo qeyb aadaabtii ducada ka midaan soo maray oo dee bal matalan baabkii hore ugu dhigtay baabu naakhilati min adducaa matalan oo naakhilada kuwa fasirnay bimacna almanquulo waa wixii khaaliska ahaa iyo ilaahay daraaddii loolaba imanayo ducada ahaa alikhlaas waa dee muhim ama adab muhim waa adaabtii ducada ka mid oo ducadu la-aanteedna dee wax mid wax tarta ama laba aqbalo ma noqonayso oo waa taasin hadalkii ibnu mascuud lainooga soo noqliya aharkii ay nooguba sugnayd kii musamica iyo kaa muraayiga iyo inaan dee ducadooda la ajiibahayn waa mid dee waxaa kaloo adaabtii kaba mid ahayd ama taas ruuxu ducadan inuu bal yaqiininayo yaqiinsan yahay ilaahayna inuu kaba aqbalayo qalbigiisna qalbi xaadiroo joogo uu yahay oo qalbi kaafila inaanu ahayn xadiidkii halkaa ku yimidna waan soo sheegnay waxaana hadalka atarkaa kaba sugnaa walaa laacibin weeye ruuxii kaafilka ahaa laahiga ahaa carabka wax ka lahaay oo kale isaguna ducadiisu wax qiimale ma noqonayso waxaa kaloo iyadana baab uu dhigtay baabun liyaczimi ducaa macnaa ducadii ha jazmiyo ha gooyo inaan mashiica iyo umuuraha lagu aanu ku xidhin ama ku tacliiqin ee ducadii isagoo ilaahay subxaanahu watacaala dee weydiisan ha jazmiyo waa xirsigii iyo jiddigii ducada iyo casmiga iyo jazmigaas oo ah biduuni tacliiqaha bilmashiica wax alla wixii uu raqba ee marquubkiisa mid adduunya mid aakhiraba ilaahay wuxuu bixiyo ku weyni ma jirto hana weynay raqbadaba taas waynu soo maray halkanna waa adab iyaduna adaabtii ducada kaba mid oo ah markaa ruuxu ducaysanayo bal gacmo inuu sare u qaado kolley salaada dhexdeeda haddii qunuud lagu jiro sare waa loo qaadayaa laakiin meelaha kale haddii tashahud ay tihi hadday sujuudtay gacmuu meelay leeyihin mawducyay lahaayeenoo iyaga saruqaad salaada dhexeeda sare loo qaadaa ma jirto laakiin bal waa muwaadinta kalenta ahayn gacmihii oo sare loo qaado markaa ilaahay la baryayo kolley baab buu inoo dhigtay in axaadiid kala duwanna insha allahu tacaala rafcigaasi ku sugan yahay waa inoo keeni doonaa axaadiidtii rafciga kusoo aroortayna intan kuma dhamma saa uu kitaabkan aladab lmufrad baabka ugu dhigtay baabu rafci laydi fi ducaa ayaa imaamku amiiru lmu'miniina fi xadiida abu cabdillaahi albukhaari oo kitaabka saxiixaana kitaabu ducaa baab buu u dhigtay san oo kalea oo waxyaalo mucallaqo dee meelo kale uu ku soo arooriyo axaadiiday rafciyo den ku sugnaydna waa dhigay axaadiidee marfuucoo barhkood kuwan imaka aan ka kuwani barhkood ay kaba mid yihiin iyo taasna uu dhigtay bal markaa intaasna axaadiisu kuma dhammeen bal adaabtii bay kaba mid tahay gacmaha sare in loo qaado markaa la baryayo kolley ruuxu wuxuu muujinayaa oo tan ku sugan waa baahida uu rabbigii u baahan yahay subxaanahu wa tacaala ee wuxuu xawl iyo quwo uu leeyahy aanu jirin taas qirashataa uu qiranayaana way ku sugan tahay ictiraaf ilaahay subxaanahu watacaala haninimadiisa iyo deeqdiisa badan iyo culuwgiisa iyo sarayntiisa uu qiranayaana way kuba sugan tahay oo bal matalan tadadrur iyo tawaaduc iyo ictiraafka cajziga iyo taqsiirka iyo faqriga ay way ku sugantahay jaanibka kalena ictiraafka rabbigii wujuudkiisa iyo sarayntiisa iyo qaninimadiisa iyo bal umuuraha uu qiranayaana way kuba sugan tahay kolley markaa waa adab muhima aadaabtii ducada kaba mid ah xadiid baana wuxuu kuba yimi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu yidhi ilaahay ina rabbakum xayiyun kariim rabbigiin waa mid xishood badan oo deeq badan yastaxyi min cabdihi idaa madda yadda ilayhi an yarudahumaa sifran waanu ka xishoonaya addoonkiisu hadduu gacmaha u taago xaggiisa u taago isagoo baryayo keligii baryayo uu u taago inuu iyagoo madhan oonu wixii uu aqbalin soo celiyo bal xadigu waana dee bal ahamiyada rafciga uu leeyahay xagga la eego marka rafciga la eego kolley axaadiisu aada iyo aad ubay uga badan tahay imaamkii weynaaye mundiri juz buu leeyahy uu ku ururiyey axaadiisan bal kuba timi rafculyadayn macnaba kasrada ay leedahay imaam nawina raximah llahu tacaala jumlo axaadiisa kaba mida ayuu kitaabkiisan adkaar iyo kitaabka majmuuc labadaba uu ku soo arooriyaa siyuudi oo kale isaguna juz buu leeyahay waxaanuu yidhaa ilaa boqol way gaadhayaan xadiid mala ee mawaadin kala duwan oo rasuulka ilaahay joogu ducaynaya ee uu gacmaa sare u qaadana way jiraan oo dee bal maalan rafcigaasa saa daraaddeed baabay culimmada qaarkood waxay ku tiriyaan in axaadiisan rafculyadayn ay tahay mid tawaaturtay laakiin waa tawaatur macnawiya macnaa qadiyo kasta gaar ahaanteeda oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh gacmaha sare u qaaday may tawaaturin laakiin majmuuca marka la eego isugeynta marka la eego axaadiisa waxaa laga qaadanayo ah rafculyadayni fi ducaa waa intay axaadiisaasi ku kulmayaan marka intaa la eego waa tawaaturtay oo tawaatur bay noqonaysaayo dee marka la eego muwaadin fara badan oo dhici karta casharaat ah oo kala duwan iyo meelo kala duwan rasuulka ilaahay isagoo gacmihiisii sare u qaaday axaadiista halkaa ku timina taa ayuu leeyayba sidaas iyodiya ilaa boqol way gaadhayaan meelahaasi qadarka mushtaragina uu yahay rafculyadayn markaa qadarka mushtarag ee gacmaho sare loo qaado ducada marka la ducaysanayo bal taasi waa wax tawaaturo bal waxaan leenahay waa adab muhim oo aadaabtii ducada kaba mid ah oo gacmaha sare loo qaadayo waqtigaa axaadiisuna way badan tahay muwaadinta uu rasuulka ilaahay sare u qaadayna waxban baan kaba arki doonaa intaa kuma dhamma bukhaarina baab buu dhigtaa bal xaafid ibnu xajarna fadxigiisa markuu baabkaa qabanayo axaadiisii dee matniga uu dhigtay ayuu waxyaalaha kaliya jira qeyb kaba mida dee isna kolley ma dhammayne oo axaadiisii meelaha kuba soo arooray ayuu sharaxa kusoo arooraya mujaradka koobiyo tobnaad ama kitaabu ducaa bal haddaba taasuu baabkeedii yahay axaadiis kala duwanna waan arki doonaayo kolley de maxalushaahidku ay taa tahay oo waa iskaba fudaan doontahay laakiin waxaan yar rurisiiyey nubdadaasun adab ahaan in dee adabtii ducada ay kaba mid tahay arrinka ku suganna ka aan soo tilmaamay uu yahay inay axaadiisna baabkan aada iyo aad ay uguba badan tahay axaadiista ku badani uma jeedno in dee meel keliya oo intaase waa qadaayo kala duwan wixii uu rasuulka ilaahay ilaahay weydiisanayo ducadna way kala duwan yihiin laakiin maxaa ka wada dhexeeya inuu gacmaha sare u qaaday bal markaa waxaan leenahay waxaa asal u ah ducada ee gacmahoo sare loo qaado waxyaalo kale oo intaa yar dhaafsanna dee waan arki doonaa insha allahu tacaala wuxuu yihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna ibrahim bnu lmundiri qaala xadaثna moxamed bnu fuleyxin قال أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو وهب قال أنه قال رأيت وحرك ابن عمر إن عمر يو ابن الزبير إن الزبير أو يدعوان دعي سنية إلهي بيبريين ما إن ميلو ذا فرديين معها مالك كريه إنه أركينا معها إيه دي كل وحالك لدوان وكنا وأركي كنا وأركيون إيه دي أرنك الدنبي أيوم بابا دي سي أما adabkan iyo wixii ku tacalluqsanaa unbaa dee ay ka wada dhexeeyeen labadoodaan arkay ina cumar iyo ina zubayr oo yadcuwaani de waxa weeye yadcuwaani xaalayiin kuwa ilaahay baryaya oo yudiiraani biraaxatayni cala alwajh yudiiraani iyagoo wareejinayo min alidaan biraaxatayni labada caf waa labada baabaco cala alwajhi wejigooda ku wareejinaya taas baan arkay bal waxaan nidhi horta rafculyadayn dee waa ta aan leenahay waa adab muhima oo aadaabtii ducada kaba mid ah aadna nusuusta ku timi ay u badan tahay waana taa aan bal nubdo waxyaalaha ku tacalluqsan aan dee muqadim ahaan kaba dhigay labadan saxaabina wuxuu sheegayaa abu nucaym ninkan la ydhaa kolley magaciisii waa inoo dhigtay wahab aabihiina kaysaan baa la yidhaha wahabnu kaysaan oo dee waa quraysh adigu waa loo tiriyaa laakiin waa mawaalidii kamuu dhalan reerka waa mucalimna waa ahaa waana nin iqa oo atbaac taabiciintii yaryarayd ee iyaga raggan waa soo gaadho labadooduba waxa weya toddobaatankii hijiraday soo weydaarteen waa markaas isagii waa soo gaadhay bal waxa weeyaan kaba mida weeye marka waxaan arkay buu leeyahy iyagoo ducaysanaya yudirani biraaxa laftigan waa laftigan aharka inoogu soo arooray arrinku waa ahar weeye araaxataynna waa araaxa dee waa tasniyatu raaxatin raaxada waa baabacda waayo ruuxu markuu ducaysanayo dee gacmihiisu sare u qaadaya wataan nidhi waana adab baan nidhi waana asal iyadaa u ah oo imika markay duco noqoto ee salaada waataan soo sheegnay oo gacmaha ayaa waxaan qunuuda ahayn gacmaha meelo leh oo iyada sare looma qaadayo laakiin khaarija salaad ba haddaan eegna iyadna qunuuda sare waa loo qaadaya marka uu ruuxu qunuudaye kol haddii la ducaynayo o la ducaysanayo asal waxa u ah gacmaha sare loo qaado uma baahna markaa nusuusta iyo adilada badan iyo rasuulka ilaahay meelaha kala duwan ee la arkay isagoo gacmo sare u qaadayo hadday tahay in la yidhaha maxabkan mucayanka ah daliil baan u baahnay waxa weyn asal waxa u ah rafculyadayn haddii bal matalan marka ay tahay meel aan gacmaha sare loo qaadin oo aan ka soo reebayn oo meelihii dee aynu saa dee salaada baan uga soo reebayna nas nooguba yimi asal halkaas saa u ah oo horta bal marka rafcul yadayn ducada asal iyadaa u ah xagga marka la eega kayfiyada kollay waxa ay tahay inay baabacooyinku waa adabtii bal kayfiyadii bay kaga mid tahay sugeyntan labadii gacmood la isu geynayo in sare loo qaadayo kollay dee waxyaala inooguba yimi ilaa labadan garab iyo inaha laba soo gaadhsiinayo gees kalena baabacooyinku ay xagga sare jirayaan xagga samada dhabarkooduna xaggan dhulkaa xigta taas ayay noqonayaan allahuma istisqaha oo kale oo dee taas la arkay iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kayfiyadaa wax ka badan wax ka duwan uu bal ulaba yimi waa jiraane laakiin asalku taaba weeye gacmihii sare loo qaado marka maxaan leenahay maxaa asalkiia baabacooyinku inuu xagga samada xiga dahriguna uu xagga hoose xigo laakiin halkan waxa weeyaan yudirani biraaxati yudirani way ku wareejinayeen imaka halkan xadiidkaba wuxuu usoo qaatay aharka rafculyadayna umuu soo qaadan almasxu dee bal masxigii wejiga la masaxayay bacda duca taas maaha baabkana taasi inooguma sugnaa wareejintu markaa lafdigu kaas ma aha laakiin lafdigan baa wuxuu daahirkiisu yahay شharxan kolley fadlulahi samedna waatuu dhigtay xayثu takunu raaxata muqanicatayn اlwajه labadiisan raaxo ama labadii baabaco ayaa wejigii daboolaya oo kale waa wareejintii oo markaa taasi waxaabay noqonaysaa in baabacooyinkii aan lahayn dusha samaday xaggeeda saa u noqonaya inay xaggii wejiga san ugu soo jeedaan oo dahrigiina iyo dhabarkiina xaggii bal markaa dee way adabtiiba ay kaga mid tahay mustaqbal alqibla walow dee taasi haddii kalena lama ducaysan kareen in dahriguna xaggii hortiisii uu qaabilo bal taas oo kale waa kayfiya bacd alculamaa ay leeyihiin laba sifaa jirto sifa waa ta aan soo sheegnay oo gacmihii sare inta loo dee qaado laysuba keeno dhabarkoodii uu dhulkii xigo badnigoodina xaggii samada waa kolley waa ta asalkaan leenahay tan oo kale waa sifo oo ah in dhabarkii xaggan ka horeysa uu noqdo wejigiina san ay uguba toosaan oo kale bal taas lafdigan aharkan waan ka faa'iidaysanaynaa bacd alculamaana sifay kaba dhigeen idaarada halkanna macnaheedu taa weeye maaha masxi laakiin aharkan baa waxa ay tahay kolley kalaam baa sanadkiisa ku sugan waayo waan soo dhaafay ka moxamed ibnu fuleyx iyo aabihii fuleyx labadooduba markay noqoto horena kitaabkaan ugu soo aragnaye waa dad maqaal ama ay kuba sugan yihiin ama xagga dabdiga iyo waxyaalo hoos dee derajadoodii looba dhigo ama dacfiba aimada qaarkood ay markaa daciifiyaan aimada qaarkood ay daciifiyaan kolley bukhaari raximah llahu tacaala halkan maahee saxiixana waxbuu kaga wariyey waliba fuleyx axaadiidiisa dee dariiqa inankiisa iyo dariiq kaleba walaa wuu soo celceliyey khaasatan markay umuurahan riqaaqda iyo bal matalan dee waxyaalahaas ay tahay umuuraha fadaa'ish iyo riqaaqda waaso waxaana yidhahaan dee wuu doortay oo kolley axaadiidiisaas intiquu ku sameeyey oo maaha dee ruuxii haddii leeya dacfigiis ama dacfigu waa maraatib buu yeelanoo maalin kalentaa ka hadli doona gees kalena ma aha in dee haddii shawaahid iyo waxyaala loo helay ama axaadiida la ogyahay inuu dabdiyo xadiidkiisii yahay dee aimaduna kolley ay waay rag siaasa kolkol intiqa way ku sameynaya axaadiidiisii la ogaa inay axaadiidiisii tahay muslim isagu maxamedna kuma sugna fulaxna malaa meel axaadiidkii ifkiga ayuu kaga sugan yahay muslim ee bukhaari baa ah soo celceliyo axaadiian haddaba bal taasaba noqotee maqaal baa jira arrinkuna ahar weeye dee sifada kalena tii inoo macruufka ahayd bay ahayd bal tani waaba tan oon leenahay bacd alculamaana sifa ahaan way yidhaaheen oo sifadana way jirtaa way yidhaaheen bal aharkii baa a dee dacfi ku sugan yahay oo labadan saxaabi wixii laynooga soo naqlinayay dacfiga jiraana waa moxamed iyo aabihiiba moxamed ibnu fuleyx iyo fuleyx labadoodaba kalan baa kuba sugan inta kale waa hiqaadii ruwaadee bal taa weeye laakiin sifadan ee waxay tilmaamaysaa taaba weeye laakiin waxaan leenahay asar jaanibkan kale ayaa ah axaadiia imanka inoo dambaysa waxaa la arkaa inaanay dee xagga waxyaalahay kulansanayaan waxa ka dhexeeya uu yahay rafculyadayn baa ku sugan xadaثna mسdd qال xadaثna abu cawاnة عan simak بn xrb عan عكrimaةa عan caiشhaة رadي الlaه عanهa zacma أnahu samcahu minha عkrima waa mawla بn cabaas simak بn xrbina kolley waa nin markay xadiidka noqoto sima xadiidka cikrima kolley iضiraab baa jiraa la yidhaha xadiidka cikrimo aada uma hayo ama iskhilaaf baa lagu arkaa marka uu cikrimo wax ka warinayo waa waa marka la eega idiraab baa xadiidka cikrimo jira lakiin marka la eega xadiidkan dee caaisho xadiidkeedu maha kumu iman khaasatan macnahan dhowr saxaabi oo dee muslim iyo keyrkiiba ku sugan ayaa riwaayaad kala duwan buu xadiidku leeyahy waa xadiid inoo sugan inoo saxiixa ee dariiqa simak can cikrima kolley kalaan baa jira ma idiraab baa jira wuxuu ihi markaasna zacma wuxuu sheegtay anahu samicahu minha inuu kaba maqlay zacmiga asalka waxaa loo isticmaalaa dee inta badan hadalka aan la hubin qowlka aan muxaqaq ahayn baa loo isticmaalaa laakiin luqadana waa ka mid axaadiidana uu kusoo noqnoqdaaba iyadoo zacama bimacnaa qaalo uun ay tahay oona wax la hubay loo isticmaalo balde aimadii sibawey baa kitaabkiisan alkitaab magaciisu alkitaabuna ayaa wuxuu ku celceliyaa in badan zacma alkhaliil waa sheekhiisii khaliil ibnu axmed waxaana waa wuxuu ka maqlay oo uu dee luqadii carbeede uu soo naqlinayay ama wixii kuba tacalluqsanaa may hayn wuxuu leeyahay uu sheeganayaa uu iska beri yeelayo oo taasoo waa ku celceliya mawaadic fariwado badan buu weliba taas kaba soo naqliya dee axaadiidana sida xadiidkii dimaam oo kale markii uu rasuulka ilaahay u yimi waa wuxuu ka cabirayay zacama rasuuluk ninkii aada soo dirtay wuxuu sheegtay macnaha waa wixii uu kuba yidhi rasuulka ilaahina waa u rumeeyeyba bal zacmigu dee iyadoo kolley laftina soo aroray dee bisa madiyat lkadib ama madiyat lkadibi zacamu waa wixii badnaaye laakiin qowlka muxaqiqe lahubo macnaa qaalan oo loo isticmaala caaishana dee imakase halkan inoo taalla xadiidka haddana intanaan casharka ku jiro inuu soo celin doonaa sheekunbuu bedeli doonaayo sanadka wax kale kama bedelayo ayaa waxaaba inooguba markaas dee taa in waa iyadoona cibaaradani kuba sugnayn way jiraan imaamka abuxaatim oo le cikrima caaisha wax kamuu maqlin laakiin waa kan bukhaariyo dee san iyo ay ugaba wariyeen waxaan leenahay asl xadiidna waa xadiid inoo saxiixa wuxuu hi anahu samicahu minha anaha iyadoo ra'at inay aragtay annabiya sala allahu calayhi wasalam yadcuu xaal uu ducaysanayo raafican xaaliyo isagoo sar u qaaday yadayhi rasuulka ilaahay bay aragtay ilaahay buu baryayey gacmuhu sare u qaadayey yaquulu xaal uu ku qowlayo inamaa ana basharun bashar baan inamaa ana bashar anigu basharun baaban ahay ee falaa tucaqibnii ilaahu hay hay ciqaabin oo ayumaa waa arrintan hay qaban weeye xaaladan ayuma rajulin waa ninkii ka ahoo ama shaksi kastaoo min almu'miniina mu'miniinta ka midoo aadaytuhu aan dhibo aw shatamtuhu aan caayo falaa tucaaqibnii fii ilaahu hay qaban hay ciqaabin macnaha waxa weeye anigu bashar baan ahay sifaadkii bashar baan leeyahay saa bashar u cadhoodaan u cadhoonayaa dee kollay rasuulka ilaahi iskamuu caayahayno iskamuu dhibahayno waa ruux waxyaale ka galabsaday saa basharku u cadhoodo aqdabu kamaa yaqdabu lbashar xadiidkaabay dee duruqdiisa kale inoogubusa saa basharku u cadhoodaba waan u cadhoonaya waan raalli noqonaya markaa kolkol baa dhacaysa dee ruux in intuu u cadhooday inuu ama caayo ama uu habaaro ama uu xukumo yidhaaho taas baa dhacaysa oo dee bal matalan rasuulka ilaahayna waa bashar oo nubuwadu ha u timaado ilaahay ha u soo waxyoode laakiin bashar weeye dad weeye ibnu aadam weeye akhlaaqda iyo dee sifaadkii dee walow ilaahay khuluq fiican o innaka lacalaa khuluqin cadiim haddana wixii dabaa'icdii bashar waa jira taas oo basharnimadii kama tegin ee haddaba bashar baan ahay hay hay ciqaabin oo maxay hay ciqaabin haddii ruux mu'miniinta kamidaba aan dhibo ama aan caayo kaa hay qaban kale xadiidku waa ta aan leeyahay axaadii saxaabo kala duwan baa rasuulka ilaahay macnaha kaba wariyey inta badanna macnuhu kuba yimi wuxuu ahaa oo ilaahay weydiisay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii dee bashar weeye yarda kamaa yarda lbashar wayaqdabu kamaa yaqdabu lbashar ee ruux dee waxgalabsaday keensaday weeye rasuulka ilaahay habaaraba maalan sabigiiba taa yashatmi aan kaba dhigno in ilaahay uga yeelo naxariis taa eg sabiga iyo habaarka ilaahay inaanu habaar ugaba dhigine duco ugaba yeeliyo naxariis ugaba yeelo taas baa dee xadiidkan duruqdiisii kala dunayd ee xadiid anas lahayd ee jaabir lahayd ee ka caaisho lahayd abu hurayre lahayd iyo taas waa macnihii inooguba yimi marka waana imika macnaha halkan oo ujeedadu anigana haddii aygaba dhacdo waxyaalo oo aan cadhoodo oo ruux markaa muslimiintii kamida aan caayo taahay qaban isagana waxa yeelin oo ha ku yeelin taase uga dhig naxariis iyo dembi dhaaf iyo taa ugaba dhig taas buu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh maxalushaahidkuna waa halkee caaisha maxay tidhi yadcuu raafican yadayhi waa intaa weeye rasuulka ilaahay gacmihiisa ayuu sare u qaadayey macnuhuna waa taa imika aan soo sheegnay oo xadiid kaleoo caaisha ayaa waxaaba kuba yimi saxiixa muslim inooguba sugnaa aniga halkan khad ah buu usoo naqliyaa siiqad ku taale in inay laba nin usoo galeen rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxbay yidhaaheen markaasay ka cadhaysiyeen rasuulka ilaahay bay kaba cadhaysiyeen oo uu lacnaday oo uu caay markay baxeen ayaa waxay tidhi de hadday dad kale khayrkaa heleen kuwani khayr may helin rasuulka a yidhi markaa miyaanad ogeyn wixii aan rabbi kula sharuutamay shardi baan rabbigay la galay oo waxaan yidhi allahuma dee ruux kasta oo dee muslimoon caayo oo ama aan lacnado ama aan habaaro naxariis ilaah ugaba yeel waa kii aan ehel u ahayn waa ruuxii dee san oo kale ehel aanu ahayn weeye naxariis ugaba yeel maxalushaahidkuna maxay inoo tahay in xadiidkan dee waa taa caaisha xadiidkeedba walow riwaayada iyada riwaayaadkeeda marka saxiixa muslim aanay rafciliyooda in kuba sugnayn halkan waa ka inoogu suganoo gacmuu sare u qaaday waa mawdinu rasuulka ilaahay muwaadintii kala duwaneed ee uu gacmihiisa sare u qaaday isagoo ducaysanaya xadaثna عaliي qala xadaثna sufyaan qala xadaثna abu الzinaadi can اlacraj can abi hurayrata qaala anahu qaal kuli sanadka dhammaan dadka waynu soo wada marnay caliga midsan sheekha bukhaari o halkan cali walow caliy bn اljacdina waan soo aragnay lakiin caliga sidan oo kale u ilaaqayo waa cali bn اmadini weeye waayo waxaa inoo hareeyey maalin dhow inaan soo helna caliy bn اljacdi ee waxa weeyaan waa cali bn madini imaamkaa weeyaan waa ninka dee manzilada u lahaa waa dee marka la eego cilal axaadiiseed iyo cilo malaha waqtigiisii raggii dabaqadiisa ama waqtigaa uguba yaqaanay buu ahaa bukhaari baa waxaa laga soo naqliyaa inuu yihi dee ruuxna de markaa waa xifdigii ilaahay siiyey iyo isagoo yar oo aada uba yar inuu dee marka la eego ama fahm iyo xifdiba ilaahay wada siiyey waayo ruuxu isagoo xifdi la ma fahm lahayn waa dhici karta isagoo malcabadiiba aan ka dheeraan ama intii uu joogayba taas oo dee aan laga yaaba koobaton jir iyo inu hay inu raggii waaweynaha muxadisiinta waqtigaasba ahaa kolkol dee waxyaalo qaarkood uu kuba radeeyay ama dee qaladadooda ay u muuqanayaanba haddana wuxuu yidhahaa axadna anigu agtiisa markaan joogo dee ismaan yaraysan oo ismaan odhan dee aqoonba malihid waxaa ma tihid waxaan ahayn inamadini waa inamadini heerku joogay ama sufyaankan inamadini idlaaqaya sufyaan thawri ma noqonayo waa sufyaan ibnu cuyeyne on isaguna kole aduu cali ibnu madini sufyaan yidhaaho waa sufyaan ibnu cuyeyne sufyaan thawri maaha ma soo gaadhina abuzinaadna dee cabdullahi ibnu dakwan iyo acraj oo cabdiraxmaan ibnu hurmuza oo weliba sanadkan abuzinaad can ilacraj can abi hurayra waa asaaniidda abu hurayre kuwooda ugu heer sarreeya weeyaane waa kitaabka way noogu soo noqnoqdeen qaala wuxuu uhi abu hurayra qadima waxaa yimi aطufayl bnu camrin اdawsiyu waa nin ay isku reer ahaayeen oo odayaashii reerkooda ah ayaa yimi طufayl ibnu camrin reer daws oo wuxuu yimi calى rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi kale dufaylku intii uu rasuulka ilaahay maka joogay buu u yimi waanu islaamay reerkiisiina uu ku noqday islaamnimadkii waa ugu yeedhay oo dee qoyskiisii iyo xaaskiisii iyo aabihii iyo dadkiisi ay kaba mid ahayn way islaameen dadkii kalena waxba kaba islaamay laakiin dee reerkii may wada qaadaan reer badan bay ahaayeen markaase waa bergii dambe waa waqtigu isagoo rag dad badan watay iman doonaa oo sanadii toddobaad iyo khaybar iyo abu hurayra iyana markaasna way la socdeen rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu uhi waa hijiradii dabadeed yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay ow ina dawsan reerkii daws qad casad way caasiday ilaahay oo dee aqbali waaye xaqii way qaadan waayeen kufrigoodii iyo shirkigii bay ku jiraan oo dee sanam dulkafayn la odhan jirayba ama dulkafayn oo halka meelahaasba ahaayo iyagu weyneyn jireenna waaba jireen markii dambe waxaa loo diray qufayl baa soo gubay be waa beri dambe fadcu llaha ilaahay bari calayha korkeed habaar reerkii aqbali waayo xaqii diidee habaar buu ihi faاstaqbala rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam waa adabisna aadaabta ducada kaba mid ah istiqbaalkii rasuulka ilaahay baa wuxuu u jeestay alqiblata qibladii wa rafaca yaday maxalu shaahidkuna waa halkan eeg wuu ducaynaya rasuulka ilaahay gacmihiisii buu sare u qaaday fadana annaasu dadka waxay moodeen annahu yadcu calayhim wuxuu lagu yimiba markuu dee ku madax xadaygeen in rasuulka ilaahay habaaro dadkiina uu habaarayaa bay yidhahdeen oo deeta yidhaha mahalaka daws khalaas reer daws way u dhammaatay way halaagsameen maxaa rasuulka ilaahay yidhi faqaala allahuma hadi dawsan waa u duceeyey allahuma hadi dawsan waati bihim allahuma ilaahayow ihdi hanuuni oo soo hanuuni dawsan reer daws waati bihim ilaahu keen iyagoo muslimiina oo dee hanuunay ilaahu keen dee ilaahayna subxaana watacaala waa hanuuniyey waa islaameen waqtigaa rasuulka ilaahay khaybar jirayna siddeetan qoys oo reer dawsa waaba maha afraad waa siddeetan qoys iyabaaba madiine soo gaadhay haddaba ilaahw reer daws hanuuniyo ilaahu keen iyagoo muslimiina maxalushaahidku waa halkee u nimaka in wa rafaca yadayhi weeye rasuulka ilaahay halka mawdinkana markaa uu ilaahay baryayey weliba qibladu ujeestayna way nooguba sugan tahay gacmuhu sare u qaaday axaadiida dee inta inoogu sugan ee ka dhexaysa baabku tuu baabaysan yahay waana taan idhi axaadiidu intan kuma dhamo kumana dhawaanayso ee macnahana waa mushtaraga ee ah rafculyadayna waaba macno tawaature baan nidhi oo tawaatur macnawiya xadaثna mحamed بن سلام qال أخbarana ismاعيل بن جaعفr عan حmaydi عan أنس qال أنه qاal kole mحamed بن سلام sheeka bخaarي aad bu usoo noqnoqda kitaabka bilowyadiisi ilah waa ka inala socda ismاعيل بن جaعفر بن abi kaثيirna isna marar kala duwan baan soo aragnay xumaydna waa nin mashhuuro xumayd الطawiil oo isagana dee anas wax ka wariya kol kolna waa sida kaga wariye wuxuu hi can أنس qaal qxida waxa la xabaasay oo la manciyey ondi inde almadar roobkiibaa caaman sanad baa roobkii di'i waayey oo waqtigii uu di'i jiray yaa u qaadihiibaabu uu dhaafay oo quxida bimacnaa dee qaxdi baa dhacay abaar baa dhacday roob la-aan baa dhacday oo xubis almadar waajdabat way engegtay way abaarowday alardu dhulki wahalaka almaalu xoolihii de xoolihii la dhaqanayay hadday noqoto iyo xoolii kala baarin hadda inay dhulku webiyey iyo waxyaalo ma lahayn oo roobkaasu kuba baxaye dhammaanba wuxuu way halaagsameen markaas mayo in baan ka booday quxida almadaru caaman faqaama bacdu lmuslimiina muslimiinta barhkood baa kacay ila nabiyi sala allahu alay wasalam yowma aljumuca bacna iyadoo dee markii abaartaasi dhacday roobkii aanu muddo di'in rasuulka ilaahayna uu jumco ay tahay uu mimbarka fuulay ayaa nin muslimiintii ka mid ahaa ayaa istaagay faqaala wuxuu yihi ninkii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow quxida almadaru roobkii waa la xabaaso waa la manciyayoo roobkii ma di'in waajdabat way abaarowday ama way engegtaybaa alardu dhulki wahalaka almaalu xoolihiina waa halaagsamay oo dee markii wax roobkii di'i waaye daaq soo bixi waayey xoolihii muwaashidayd way halaagsameen zaracnaa saas oo kale markasaas buuhi ilaahay noo bari inuu noo gargaaro roobka noo shubo taas buui rasuulka ilaahi muxuu yeelay maxalushaahidku waa halkan eeg farafaca yadayhi rasuulka ilaahay gacmihiisi buu sare u qaaday wamaa yuraa lama arkayno dee waxa weeyaan allahuma asqinaa buu ihi uu duceeyey adigu wamaa yuraa lama arkayno fi samaa'i samada dhexdeeda min saxaabatin samadu way qaawanaydoo wax daruura haba yaraatee samada laguma arkahayn famadda yadayhi gacmihiisii buu taagay rasuulka ilaahay xataa ra-aytu ilaa arkay bayaada ibdayhi labadiisa kilinkila cadaankooda macnaa rafci baliiqa ayuu rasuulka ilaahay gacmii sare u qaaday kolleyna isisku waa ka duwan yahay ducooyinka kale waa rasuulka ilaahay waa la arkay gacmuhu aada sare ugu qaaday oo dee waqtiyada kale waa taan idhi intan garbaha iyo intaa tooskoodii baabay noqon laakiin rasuulka ilaahay sare u qaaday ilaa ay noqotay kilinkilooyinkiisii ay muuqdeen xadiid anas baa jiro rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maan arag isagoo dee maka kana waa kan warin isagoo gacmaha sare u qaadaya waxaan tan ahayn laakiin culimmadu taasi waana xadiidka sugan ay ku xambaareenun waa rafciga caynkana waa sifo rafci waayo axaadiiu wataa badan waa sifo rafci oo rafci aada u baliiqa aada u sarreeya dee markan buu sare u qaaday ama asla rafci waa wax jira axaadiidna aada iyo aada uguma badan tahay hadalkiisaasna lagama faa'iidaysanaya asal ahaan inaan u jirin rafci kaloon ahayn rafcigaa isisquu taas maaha sababto waa ta axaadiidaba imaka waan ahayna qaybo dee qaybo badanna ay nagaba maqan yihiin waa rafci baliiq oo kan oo kale ah ayaa dee waa istisqihii bay ahayd haddaba wuxuu yidhi famada yadayhi xataa ra'aytu bayaada ibdayhi yastasqi laha xaal uu yahay mid ilaahay weydiisanaya suqya suqya raxma iyo inuu dadka soo waraabiyo ilaahay weydiisanaya suqa waraabin famaa sallaynaa maanaan tukan aljumucata jumcadii macnaa waxa weeye rasuulka ilaah mimbarkii jooga ayuunbaabay daruuri meel kaba muuqatay markay daruurtii unbaaba haddana sanada bartankeeda tagtay oo ballaarato fiday waa daruur yaroo koobnayd waabu ilaahay baaba roobkii shubay rasuulka weli masjidkii baa lagu joogaa maaha wakti kale iyo wuxuu ihi markaa jumcadii maanaan tukan intii dee mimbarkii oo uu taagan yahay baaba roobkii bilaabay salaadii baa la galay waa da-ayey roob aan kala joogsanahayn famaa sallaynaa maanaan tukan aljumucata salaadii jumcada xataa ahama ilaa uu hami geliyey macnaha uu ka fikiray oo dee warwari ashaaba ninkii dhalinyarada ahaa ee alqariiba daari gurigiisu dhowaa maxaa hamigeliyey alrujuuc ilaahli macnaha waa biyihii badnaayee dhacay roobkii badnaaye da iska daa oday weyne oo dhici karta meelaha inuu ku kufo kaas ninkii gurigiisu fogaana iskaba daamaha weysanayn gurigii inuu saa dhib yaraan kuba gaadho ee waa nin xoog leh oo dhalinyaro ah oo gurigiisu dhow yahay ayaa muxuu ka fikiraya talow sideed u gaadhi gurigaagii talow sideed u gaadhi doontaa taasaa waxaa hamigelisayba laaban uu reerkiisii ku laabmo waa sababtu waa roobka badan ee da-aye durbabo dhulkii daad wada mariyey taas ayaaba nin xoog lahoo shaab ahoo gurigiisna aanu dheerayn ayaa dee noqotay inuu ka fikiro si uu u laabmi lahaa ama gurigiisii u gaadhi lahaa waa roobka da-aye roobkiina intaa kuma joogsanay fadaamat jumucatan toddobaad jumcadu waa taas waxa weeyaan waa toddobaad iyo asbuuc bay daa'imto roobkii da-ay falama kaanat markay aatay aljumucatu jumcadii alatii jumcadaasoo taliyaha ku xigtay taa ayaa u kacay haddana ninkii ama dee mid kale faqaale wuxuu uhi yaa rasuula allahi tahadamat way duntay adbuyuutu aqaladii waxtabasa way xabaasmeen arukmaan duruqdii baa goday weeya inqadacti subul arukmaan waa dadkii dee rukbaanta ama arakbigii waa dadkan geel iyo dee rawaaxisha watay ama safare iyo waxyaala ahaa dee jidadkii way go-een markii hore xataa maalinta horena jidadkii way go-een way ahayd oo dee markii dhulkii abaaroobe wax la qaadaaba aanu jirin wax halkan laga geeyo meel kale la geeyo ama safar lalaba galaa dadkiiba safaradii way go-een bay taaseen maantana roobakii agooye weeye biyaa meel laga mara aanay jirinoo rukbaantiina way xabaasantay ama way xidhantayba fatabasama rasuulka ilaahay baa ilka caddeeyo muusoodayo bisurcati malaalati bni aadama malaaladu waa sa'aama iyo noogid iyo wixii oo ruuxu durbaba dee u ka xisa dhaco oo taa haddaba ibnu aadamka malaaladiisa ama dajarkiisa iyo sa'aamadiisa deg deg ah waayo dee shalay unbay ahayd waa toddobaadkii hore ubay jimcihii horey ahayd markii ay lahaayeen in xoolii way halaagsameen roobkii waa dee di'i waaye dhulkii waa abaaroobo waa engega ilaahay noo bari imakana roobkii ilaahay noo bari bay leeyihin ilaahay inu roobka naga joojiyo intaasaaba udhaxaysayoo waxay markii hore u baahnaayeen ee ay dee la rafaadsanaayeenba markaa la-aantiisa ay rasuulka ilaahay ugu yimaadeen inuu ilaahay uweydiiyo ayay imika leeyihin ka daareenba oo ay dee markaa dhibsanayaan oo ay leeyihin dhib baa kaba timi rasuulka ilaahay markaa taas buu waxa weeye xaggaa deg degaas iyo ibnu aadamka sabir la-aantiisa iyo adkaysin la-aantiisa ayuu laba qoslay oo waqaala biyadii markaasuu gacantiisii ishaaray isagoo leh samadu ku ishaaraya iyo daruuri allahuma xawaalayna walaa calayna allah ilaahw waxaad yeeshaa roobka hareeraha yaga meelaha dee daaqu ka baxaye dhirtu ay kuba taaliye biyahooda laguma intifaacayo walaa calayna walaa tunsil calayna korka iyaga ha ku dejin ha ku soo da'sin fatakashadat waa tanna waa mucjiso kale tii hore hadday ahayd markii uu yidhi ilaahw na soo waraabiba inay daruuri uun timi cirkana aan wax saxaabo lagu ogaa jirin roobkiina kaa meel kastaba maha madiino un waa dhulkii oo dhan buu caam yeelay dee dhulkii ay gaadhayeen oo dhan ninkii meel ka yimaadaaba roob badan buu sheegayey markii dambe uu yihi allahuma xawaaleyna markiiba sama dushii madiine horta way badnaysay hareerihii bay u kala yaacday oo intii dushii markaa ku toosnaydba waa markaasay fatakashadat ay takashadat asxaab wey waa ama suxub daruurihii baa waxay ka faydmeen imaka kashadad markaa ashaata oo kale marka harageeda la saarayo wey haragga laga bixiyo oo kale kash bal maalan haddaba waxay daruurihii ka suuleen weeye ay ka ay markaa kaba tegeen bacni lmadinati madiina jawiga intii dee samadeedii ahayd iyo intaas oo roobkii waa sii da-ayey laakiin madiina iyabuu kaba joogsaday hareeraheedii iyo intii kuba dhaweydii oo dusheediiba daruurtii ka kala tagtay xadiidku kolley waa xadiid dee aimadu bukhaari iyo muslimba ay ugu horeeyeen ay wariyeen riwaayaad iyo duruq kala duwana leh maxalu shaahidkuna waa halkan eeg rasuulka ilaahay weliba markan mimber buu ku taagnaa oo maalin jumcay ahayd ducadan khaaskuu ducaynayay iyada marka uu mimbarka ruuxu ku taagan yahay khadiibkee uu ducaynayo kollay halkaas may soo aroorin in de gacmaha uu khadiibku khadiibkaan ujeeda anugu khadiibku uu sare u qaado oo markaa uu ducaynayo khadiibko xadiidka saxiixa muslim ku sugan oo ee saxaabi warinaya isagoo arkay nin bishr ibnu marwan la odhanayo cabdilmalik ibnu marwan ay walaalahayn oo gacmaha taagaya ayaa tiibuu ku inkiray oo wuxuu lahaaba halkaa rasuulka ilaahay kama ziyaadinayn inuu farta taago kamau ziyaadinahayn maaha taasi waxa weeyaan waa markaa mimbarka korkii laakiin tani xaalo khaasay ahayd isisqahan bay ahayd iyo roob doontan xataa bal waxaa kuba sugnayd qiblada inuu rasuulka ilaahay u jeestay waqtigaa uu ilaahay baryayay bay kuba sugnayd markaa tan gacmuhu sare u qaadaya laakiin maaha macnuhu in markaa khudbada ama jumcadii oo kale khadiibku dee ducaynayo waatan aimada qaarkoodna ducada ay kaba dhigaan arkaanta ama shuruudda ay leedahayba waxa weeyaan khudbadu oo la-aanteed aanay ansaxayn oonay khudbad noqonayn aimada ay kuba daraan ee waxa intaa iyada imaam ma khadiibka daaciga ee mimber ku taagan gacmihiis isagu dee san oo kale ma odhanayo laakiin waa rasuulkii tan xaalo khaasayda waa istisqa o de hadday istisqaya noqoto taa wuu odhanaya meelaha kalena waa tan oo de waa taa aynu kuba jirno rafculyadayn iyo rafc yadayn xadaanaa sawt axaadiia waan wadayaa sababtu macnaha saa inooga wada dhexeeya barhkoodna kan iyo ka ku xigaabana waa adugu de waa xadiidkii walow ay kala duwan yihiin xagga dufayl laakiin kan ma kala duwana waa xadiidka caaisha kii unbuu soo celiyey waxa weeye waa kaasoo waan laqbaynun xadaana sawt qaala xadaana abu cawaanata can simaakin can cikrimata can caaishata radia allahu canha waa kan aan haynay iminku bukhaari dib uu soo celiyey salt na waxa weeyaan sawt ibnu moxamed ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaha waa nin reer basro kunyadiisna abu hamaam alkharaki waa nin marka la eego bukhaari kitaabkiisana waa ku sugan yahay saxiixana waa ku sugan yahay marka la eego nisaa-ina waa ku sugan yahay o riwaayo kuleeya inta kale riwaayo kuma laha waana dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa xarf ibnu xaja m atbaacu taabiciintii raggii la kulmaan ujeeda maaha taabici atbaacu taabiciintiina maaha waa dadkii la kulmay dabaqadaa saddexaad weeye laakiin kuwa waa kuwii ugu waaweynaa ayuu ka mid ahaa ninkani waa kan sheekyada bukhaari ka mida waayo bukhaari sheekyadiisa qeyb badani waa qoladaa ee qeyb waaweyn uu soo gaadho atbaacu taabiciintii ka midina way jiraan min kibaar alcaashira bal xaf maxatirna saduuq buu kaba cabiraa ama abu cawaana waa wadax iyo simaaki iyo cikrimana waa kuwan aan soo haynay waa taas iyo caaisha iyo waa kuwii inoo horeeyeyba radia allahu canha annahu eg sima cikrima samica waa maqlay halkii zacama imikama taalo waa xadiidkii iminkaan soo haynay un u xadiidkani minhaa caaishuu ka maqlay oo wuxuu ka maqlay muxuu yahay annaha ra'at nabiya sala allahu alayh wasalam inay aragtay rasuulka ilaahay yadcuu raafican yadayhi isagoo ilaahay baryaya xaal uu yahay mid gacmihiisa sare u qaadaya yaquulu leh allahuma inamaa ana basharu falaa tucaaqibnii ayuma rajuli min almu'miniina aadaytuhu aw shatamtuhu aw dumaha shak waa litanwiici falaa tucaaqibni fiiha hay ciqaabin macnaa dee kolley xadiidka aan sheegayna riwaayaad ama saxaabo kala duwani ay wariyeenna waa taa ilaah uga yeela naxariis isaga oo hadday tahay sabigii iyo shatmigii iyo lacnigi iyo wixii taas aan ehel aan u ahayn ilaahu naxariis iyo dembi dhaaf ugu bedel waa shardi u rabbigii ama wuxuu weydiistay wey maxalushaahidkuna waa taa wayno de waa kii aan imakaba soo baxnay xdثna عاrم qال xdثna عاrم qال xdثna حماd بن زaيد qال xdثna xجاaج بن الصواف عن أbي الزبير عن جابر بن عبد الله أن ضفyl waxaan filaya un dadka waan soo wada aragnay xajاaج baanan hubin cاarمna waa sheekha bخaarي oo de lafdigan alcاarم ama alcrama kolley fasaadka iyo khubsiga iyo sharbadnida iyo baaba la yidhaahaye waa lqب nin fiican oo qiimo badnaan laasimay oo bukhaari iyo muslima dee markaas rijaashoodii kaba mida maxamed ibn fadl sadusi baa la idhaha caribna waa laqabkiisii caraamana waa ka dheeraaye laakiin waa laqab u baxay un xajaajna xajaaj markaa ibn abi cusmaan abu cusmaan kaasna maysara la idhaha waa nin siqaa weeye xajaaj can abi zubayri can jaabir bni cabdillaahi ana dufayl bna camrin dufayl bna camrin qaala wuxuu uhi linabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ku yidhi waa tii marka dhoweyd taa hadday aan nidhi madiinaya tani waa intii maka la joogo horta ugu yimi waana waqtigu isagu islaamay isagoo islaamay ayuu reerkoodna odaygiisu odaygii reerkuu ahaaye rasuulka ilaahay buu u bandhigay dee kol haddii reer maka ay diideen oo ay dhibayaan bal inuu isaga raaco oo isaga bilaadooda uu tagaba waa qabla alhijra rasuulka ilaahay buu u yimi markaasuu ku yidhi hallaka ma kuu sugnaatay raqbo iyo doonid fii xusnin qalcad iyo xisni iyo wamanacatin kahre iyo quwo xisni dawsin waa reer daws xisnigoodii waa qalcad ay lahaayeen oo ujeeddadu xisni adag oo aada u maniica oo markaasin waxa weeye ma rabtaayo ma doonaysa oo waxa weeyaan xisni muslim waxaa la socotayba halkan fii xisnin xasiinin weeye aada u adag oo qawiya oo ujeeddadu aan dee dhibyaraan cidi kusoo jeeri karahayn ma rabtaayo dee intaad i raacdo halkaa ma degaysaa wa manacatina manacatina barhkood kuba dabdiye manaca in laba macnay dee kollay eegaan in manacadu aan jamac ahaanba aan imika halkan looga jeedin macnuhuna waxa weeyaanuun dee waa kasre iyo quwo dee ruuxu markaasinay kasrada iyo quwada uu leeyahayba ciddii dee doonaysa inay dhibtaan ma xumaan la maaganayd aanay ugu suurtogelahayn oo markaa waxay ka hor joogsanaysaa kasrada iyo quwadaasi ciddii doonaysay makruuh inay kulaba timaado waa quwo ciddii xumaan iyo waxaa ujeeda hor joogsanaysa taas iyada iyo dembe ayaan hayaa oo agtayda kuba sugane taa ma doonaysaa raqbo mawleeda waxaa kaloo in manaca ay noqon kartaa haddii adee taas jamcu maanicin sa daalimna dalamo looguma jamciyo kaafirka faraba looguma jamciyo ayaa maanicna oo ismu facil oo mufradkii manaca loogu jamciya marka maxay noqon haddii taa la yidhaaho jamcu maanic noqoto ma rabtaayo raqbo mawleedo ma doonaysa dee waa haddaad iraacdo fii xisnin iyo wa manacatin iyo wa qowmin dawi manacatin weeye waa jamaaco u saaxiiba manaca ama dee jamcu maanica k adiga ku ku daafacaya oo sidaala ciddii makruh iyo xumaanku kula doonaysay kaa hor joogsanaya dad saasa wax manciya waa dee ujeeddadu kasaradii reerkiisa iyo quwadoodii iyo xisniga adeegileyniya waxyaalahaas u tilmaamaya taa ma doonaysaa maad iraaci rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu alayh qaala fa abaa rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa diiday wuxuu diiday taas oo muu yeelin inuu isaga dee bilaadooda u hijroodo waana hijradii horteed wuxuu diiday walimaa kii dakhare uu kaydiyey allahu ilaahay ila ansaari ansaar ansaar baa ilaahay khayrkan weyn la doonay halkaas ana dee dowladda islaamkuba ku asaasantay rasuulka ilaahay asxaabtiisuba ay u hijroodeen haddaba khayr ka badan ee ilaahay ansaar uu kaydiyey ee uu iyaga ku khaas yeelay kaala ajrigeed baanu rasuulka ilaahay u aqbalinba waxa weeyaan inuu isaga raaco faajara dufaylo eeg rasuulku uu noqday isagu waa taan leena waa islaamay kollay waqtiga u islaamayna waxyaale ayaa kaba muuqday oo markiu reerkooda malaa meel karin ahayd kaga soo dhaadhacayuu reerkii habeennimo kuwa soo dhaadhacay hayn baaba sawdkiisii u iftiimay waa sawdkiisii ayaa iftiimayba oo taasoo dee nooc karaamaba waqtiga u soo islaamay adugu dee qoyskiisii iyo dadka qaarna way islaameen laakiin ay reerku wada islaamin be rasuulka ilaahina intaa dabadeed buu madiine u hijrooday intii uu hijrooday dabadeed baa maxaa dhacay fahaajara dufaylu dufayl baa soo hijrooday waa kan rasuulka ilaahay uba yimi ilahaa dee reer dows habaarba adigu isna waa soo hijrooday wahaajara macahu waa markaa hore inay reer ka badan iyo islaamin waxaa maciisii soo hijrooday rajulu nin min qowmihi tolkiisa ka mid a markaa waxaa la socday nin tolkiisa kaba mid ah famarida rajulu ninkii ayaa xanuunsaday waa ninkii madiinay joogaan kolley muslim oo kale waxaa ku sugnayd fajtawow lmadiinata famarida fajazica oo madiina kolley yar hawadeeda iyo taas waxay ruuxaan aqoon iyo kolley waa ku xanuunsan jiray markaa uu yimaado madiine markay yimaadeen baa iyagii way naasibi weyday oo si saxaabada oo markii hore tegeen xumad badan iyo xanuun bay lahayd oo lagu xanuunsaday oo barhkood ay xusuusteen maka iyo sii dee shicirkii bilaal oo kale uu lahaa dee alalayta shicri hal abitana laylatan iyo deeta uu kufaartii qureysheed raggoodii madaxdaa lacnada yuu lahaa dhulkan cudurka ayay iyagu inoo soo saareen oo dhulka iyagii bay naga soo saareen markii dambena waa kii rasuulka ilaahay ilaahay baryay xumadan inuu ka kaxeeyuu juxfaya xaggaa u raro uu fayoobeeyo dee ilaahayna ducadii waa aqbalay haddaba bal yar hawadeed iyo taa waa lagu xanuunsan jira oo ninkii ayaa waxay dareemeen cidhiidhi iyo dee umuurahaas cibaarada muslimka cabirayna fajta wulmadiyata manaa ijtimahan waxa la waa ruuxii oo dee meel inuu ku nagaado karha ka xisa dhaca xataa ayaanu dee dhibibo kuba haysaninbe bal adigu taas baa timi marka nin waa nin ninkii fada jira macna isagii baa waxa ninkani way macnaa waa jazica lafdiga muslimba haddaan soo qaato imanka dajarkan waa xanaaq iyo waxyaala saase waa sabri waaye weeyaano uu adkaysan waaye oo uu jazac iyo argagax baa kuba yimi waanu xanuunsanaya aw kalimatun shabiihat biha ama waaba aw qaala kalimatan shabihata biha halkan dajira waa taan le muslim baabay ku sugnayd fajazica kelimatan lamid ahoo adigu ruuxii waa adkaysan waaye sabr waaye xanuunkii wadankiisii waa la arkaa inuu xusuustay dee waa wax kuba cusube marka maxaa dhacay faxaba uu gurguurtayo ilaa qarnin qarni qarnigu waa adigu weelkan ama waxaan ay ku guran jireen leebabka jucbada ay ka cabiri jireen ama kinaanada taasba weeye waa halkii leebabkiisu wixii uu uguba jiray iyo weelkii uguba jiray tiibuu xaggiisa balaa dee uu xanuunsanayay oo muu kicin be waa u yar gurguurtay fa akhada wuxuu qaatay mishqasan min sahmi iyo leeb waa leebabku markaa afkana birta kuleh kolley bir ballaadhan iyo lahaa kaas baa mishqas ay odhanayeen faqadaca waa gooyey wadajayhi xidi xididadiisii alwadajayn de waa labadan xidid ee maalan luqunta dhinacyada kagaba yaala ee marka wax la gowracayona la gooyo taas baa halkan nooguba sugan laakiin saxiixa muslim waxaa kuba sugnayd faqadaca baraajimahu manaa baraajimtuna waa jamcu burjuma halkan mafaasishan faraha ayaa baraajim la yidhaha kuwaasuu sahmigii ku gooye markaasaa weliba sidaa saxiixa muslim ku sugnaa fashakhabat yadaahu xataa maat bal laftigaasa baan iskagaba fasirayna w waa xidida halkaa marayun markii uu gacmihii ama fariiqaan iskaba gooyey ayaa uu dhiig baxay dhiiggiisiibaa dareeray ilaa uu kuba dhinto ninkii uu dhintay famaata oo ninkii de waa in isdilay buu noqday famaata ninkii baa dhinto fara'ahu dufaylu waa mar dambe ayaa waxaa arkay adufaylu baa fi lmanaami dufayl baa hurdo iyo manaam ku arkay ninkii waa ninkii oo iska fiican oo aragiisu aanu xumayn qaala markaa dufayl baa ku yidhi waa manaamkii ma fucila bika maxaa lagugu sameeyey ma sanaca rabbika rabuka baa lafdiga muslimaha waxaanu arkay markaa eeg shakligiisiiyo hay-addiisa way fiicanta waa nin iska quruxsan laakiin gacmihii buu dadayey gacmihiisa waa qarinaya oo way dadayin markaasuu yihi ka warramo rabbigaa muxuu kugu sameeyey haddana wuxuu raaciyey waa manaamkie mali araaka muqadiya yadayka waa sida saxiixa muslim nooguba sugan kitaabuliimaan kitaabka bilowyadiisa maxaan kuu arkaa adigoo dee aada daboolaysa ood qarinaysid gacmahaaga markaasaa muxuu yihi ninkii gufira lii waa lay dembi dhaafay qaala ilaahay uu ii dhaafay oo muxuu igu dhaafay bihijratii hijradaani ila nabiyi sala allahu alayh wasalam usoo hijrooday qaala markaa dufayl baa ku odhanaya waa manaamkii maa shanu yadayka haddaba labadaada gacmood waa kuwan waan u qarinaya saan nidhi maxaa xaaladoodu tahay qaala ninkii baa wuxuu yidhi faqiila waxaa laygu yidhi anaga inaa anagu laa nuslixu ma hagaajinayno minka xaggaaga maa afsata min yadayka waa loo dembi dhaafay laakiin gacmahaaga adaa iska xumeeyey adaa iska gooyayo waa tan wadajeynkaasba aanan imika waxaan ugu fasiraynaa lafdiga muslimnaan usoo qaadanay dee halkana waa ta inoogu sugan waa gacmaha fasaadku waa halkii qadcigiisan iyo goyntiisan markii dambena inuu dhigbaxo u dhinta ay kuba tima ay kuba dhacday ee may ahayn luqunta iyo xawlulmariidada may ahaynba ina anagu laa nuslixu ma hagaajinayno minka xaggaaga ma afsata wixii aad xumaysay biyada gacma adaa iska xumeeyey adaa iska gooyey markaa kuwaa laguma hagaajinayo waa nooc ciqaabeed noocaas qaala wuxuu yihi xadiidka raawigiisii baa odhanaya waa jaabir bn cabdillaahi faqasahaa waa manaamkan uu waramayo aطufayl طufayl calى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu arinkan ugaba waramay faqaala wuxuu hi rasuulka ilaahay allahuma waliyadayhi faqfir ilaahayow gacmihiisana u dhaaf dee intii kale waa kane ilaahow labadiisa gacmoodna u hagaajiyo labadiisa gacmoodna u dhaafo wixii uu sameeyey dee waa kaas ilaahu kaba dhaaf oo iyagana u hagaaji taas buu ihi maxalushaahidku waa halkee wa rafaca yaday markaa uu ducaynaya rasuulka ilaahay gacmihiisuu sare u qaaday labada gacmood buu sare u qaaday waa rafcigayna bal kolle xadiidku dee waa taan leenahay kitaabulimaan buu muslimna kusoo arooriyaa imaam nawowi baa waxaa kasii horeeyay axaadiida ruuxan dee naftiisa dila oo kale in wixii uu ku dilay lagu cadaabayo iyo bal alfaadaha horeeyey oo axaadiid ka horeysay ahayd ama abwaab ka horeysay oo inuu naarta ku daa'imayo oo kale iyo taas bay ahayd xadiidkana markaa dabadood buu yimi iyo baab ka dambeeyuu muslim ku wariyey markaasaa imaam nawowi wuxuu yidhaha horta meeshii dadka macaasida iyo xumaanta sameeyey dee ciqaab inay la kulmayaan haddaan rabbi ka dhaafin sugitaankeedu way kuba sugan tahay oo dee maha arrintii murjie kala doo ruuxu iimaan leeyo inaanay waxba waxyeelahayn taas arrinkaasi waa qowl baatila waxaa kaluu raaciya imaam nawowi xadiidka waxay xuja ugu sugan tahay qaacido weyn oo ahlusunaa ahlusunaa qawaacidooda ka mid oo ah ruuxii naftiisa dila ama macsiyo kaleba kuba dhaca ee dee waxa weeyaan aan toobadkeenin laakiin muwaxidnimo ku dhinta inaanu dee gaal ahayn oo ficilka caynkaasa inaanu ku gaaloobahayn inaan naarna loo goynayn dee kollay waciid waa jira waa jazihiisa taasiye looma jazminayo looma goynayo lama odhanayo kol haddii taasi dhacday kolleyba waa ahlunaaruno looma dembi dhaafayo lama odhanayo waayo in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxa uu ku suganyahi waa xukm almashiica waayo ninkanba marka axaadiidta ka horeyse inuu ku waarayo iyo umuurahaasi dee xadiidkani waa qeydayayo dee waxa weeyaan waa haddii la abaal mariyo abaalkiisu kaa yahay laakiin waa dembi dunuubtii kaba mida taxta almashiicana waa ku sugan yahay haddii loo qabto jazihiisu waa axaadiidta kale waxay kuba timi dee haddii ilaahay kaba dhaafana iimaankaasi iyo tawxiidkaas uu leeyahy iyo taa uu kaba dhaafo sidoo kan reer hijiradii ah rasuulka ilaahi usoo hijrooday inay muwaxidnimu kuba dhinta ayaa laygaba dhaafay dee taasna waa xukm almashiica bal taaba wey intay iminka inoogu suganna warrafacaya de kolley xadiidkani albani oo kale daciifu laadam buu kusoo arooriyaa xadiidku waa xadiidkaan sidaa sheegaya muslim wariyey walow aanu bukhaari warin laakiin dena xaafidna markuu soo qaaday sanadkiisu waa saxiix buu yidhaha kalle wuxuu gu soo arooriyaa wax kale mahe waa jumladan awal rafaca yadayhi buu leeyahay riwaayadan caarim ayay ku sugan tahay qolooyinkii kale dee maalan xadiidka la wadaagsado muslim dariiqooda kuma wariyey kumay sugnayn oo wuxuu ka dhigaya inay lafdigani shaad yahay bal hadduu ka shaad noqdoba dee gacmaha in sare loo qaado duco waataan lena wax noo tawaaturay xadiidkuna waa xadiidka muslim wariyey lafdiga warafaca yadahi muslim saxiixiisa kuma sugna waana hataas laakiin wanataan leenay dee xaafid iyana sanadkiisu waa saxiix bu ihi kan markuu kaba hadlayey dee kaa muslim asalkiisuna waaba muslime waa intan yare warafaca yadahi ayaabay tahay oo uu leeyahay caalim waa maxamed ibn fadl sudusi rag malaa laba iyo oo la wadaagsaday baan iyaga lafdigani riwaayadooda ku sugnayn saa muslim soo dhigtay oo kale ama muslim wariyo o kale calaa kulli xaalin macnuu waa macna inoo sugan baan leeyahay rafciyadiina waa taan kuma jirno xadaثna abu macmari qala xadaثna cabdاlwariثi qala xadaثna cabdالcaزiiz bn shaybi can anas bni maliki qala anahu qaal kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yatacawadu mid ilaahay magan gala macnaa waa ducaysanayay oo de waa isticaadaadkiisii badnaa wax kaba mida kolley de way noo socon doonaan ducooyinkaasi oo muxuu odhanayay yaquul wuxuu odhanayay tacawudkaa ilaahay buu waxyaalo aan fiicnayn ka magan gelayeen allahuma inii acuudu bika min alkasal waacuudu bika min aljubni waacuudu bika min alharam waacuudu bika min albukl ducooyinkiisay kaba mid ahayd allahuma ilaahayo ina anugu acuudu bika adaan ku magan gelayaa min alkasali wahsi waa ruuxoo wax qabsan karayo haddana ka wahsada ruuxi maaha isagoo gaboobay isagoo xanuunsanaya isagoo tacab kale jiro wixii aan awood ulahayn waa isagoo wixii laba iman karaya oo wahsada waa dee marad xunba weeye haddaba wahsi ayaan kaa magan gelayaa waa naftii oo wixii u dirmi weyda waxay karayso ay awood u leedahay dee waxa weeyaan u dirmi weyda la iman weyda kaas baan kaa magan gelaya waa tan munaafiqiinta oo kale waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala iyo de iyagii waa dami ahaan haddaba ilahwkaasaa kaa magan gelaya wacuudu bika min aljubn waa fulaynimo waa dida shajaaca taasna iyadna waa isna waa marada kaloo xun ama khuluq kaloo xune ilah waan kaa magan gelaya wacuudu bika min alharam waa gabow ruuxuu dee uu gaboobo ku noqdo si uu carurnimadiisii ahaan jiray u baahdo dee inay cidibo gacanta ku hayso bal taas waa ardal alcumr kaasoo kalena waxa weeyaan waa dee kibara sinii keenaya dee inuu quwadii iyo waxyaalahaas iyo dee intay quwadiisiiba ay meeshii kaba baxdo u baahdo si carruurnimadii oo kale gacan laguba hayo ama xaaladaa uu gaadho wixiisoo dhanbe ay wada nuqsaameen taasna ilaah buu ka magangelayay wacuudu bika min albukli bukliguna waa dee mancintii waajibka la mancinayo ama xuquuqdii ruuxa lagu lahaa u kuba bakhayraya bal xadiidku waa xadiid noo saxiixoo bukhaariba wariyey xadiidkan iyo xadiidka ka dambeeya baabka uu sheeku kuba khatimayo in kuma sugnaa baabka wuxuu u baabaysnaayo rafculyadayn laftiga kuma sugnao dee waxaad moodaaba calaaqo ama munaasabadii baabka waa duco ahaan waa sax oo dee baabkii ducada ama abwaabtii ducada kuma jirnao duca labaduba way dee ay kuma sugan tahay laakiin macnihii ama baabka khaaska u ahaayee rafculyadayn labada xadiid iyada taas kuma sugnoo calaaqa ama munaasabadee axaadiidii hore uma lahaa ka kalena waa kan xadaثna khaliifaة بن khayaadi qaala xadaثna kaثيir بn hishaami qaala xadaثna jacfar can yaزيid bn اlأsm can abi hurayrata can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم qaala anhu qaal khaliifaة بn khayaad ma xusuusni hore inaynuu soo maray hawowgiina waxaa khaliifaة بn khayaad ibn khaliifaة بn khayaad waa nasabkiisa waa nin kunyadiisa abu cumar laba yidhaaho reer basr ahaayo shabaab shabaab waa lafdigaa shabaab baa naanays u ah laqabuhu shabaab isaga waana nin bal maalan kollay xagga marka la eega taariikhda iyo akhbaarta ayuu aqoon aada iyo aada u sarraysa u lahaa xaafid wuxuu kaba cabira kaana akhbaariyan callaama laakiin xaggan kale itqaankiisa iyo dabdigiisu aada uma xoog badnayn oo saasuu saduuq rubamaakta ugaba cabire laakiin ibnu xibbaanna hiqaadkiisu ku sheegay dahabina waa hiqu yidhah walaa xaafid taas heerka aan u gaadhsiin waanan dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay raggii ugu waaweyna ahaa bukhaari kitaabkiisa ayuun baan mede kitaabkiisa uma jeeda bukhaari baa wax ka wariyey ee aimada kale ee kutubtan usuusha ali riwaayo kutubtooda kuma laha kaiir ibnu hishaamna kolley waa nin hiqo ah oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeye kamid oo muslim iyo asxaabu sunan ba ay wax ka wariyaan bukhaarina saxiixa kuma sugne laakiin kitaabkeenana aladabulmufrad buu ku sugan yahay saxiixa laakiin kuma sugna amaa inta kale muslim iyo qolooyinka kaleba kaiir ibnu hishaam ilkilaabi way kaba wariyaan kolley jacfarkan uu ka warinayaana halkan uu idlaaqida waa ninuu in badan laasimo jacfar ibnu burqaan la odhanayo ee kolley kitaabka ku sugsugan wuxuu hi abu hurayra can rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam qaala qaal allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu yihi ana anigu cinda danni cabdii addoonkayga melihiisa agtiisaan ku sugnahay oo addoonkaygu waxa uu kolba iga fisho ayuun baan u xaqiijinayaa waa haddii bal maalan addoonkii ilaahay inuu dee isagoo hadda sababtii la imanayo weeye maaha inuu dee saasay intuu wax kastaba faraha ka qaaday ilaah baa kafuur raxiima leeyahay waa tani waxay keenaysaaba camalkii iyo khayrkii iyo kol haddii danigiisa halkaa uu fiicnaanayo inuu dee ilaahay naxariistiisana rajeeyo asbaabteedii la yimaado ciqaabtiisana kaba boqdo uu markaa ka dheeraado waxyaalihii macaasida ahaaye addoonkayga melihiisa agtii baan kuba suganahayoo hadduu markaa ibaryayo inaan ka aqbalayo uu malaysto de waana taan soo maray udcu lahu antum muqinuuna bilijaaba hadduu marka uu toobad keenayo qabuul uu malaystu igaba fisho cinda alistiqfaar iyo tahadee midhaaf uu igaba filanayo iyo naxariis cibaadada markuu la yimaado seedii uu la yimaado inaan ka aqbalayo on ka abaal marinayo on wixii aan ugu ballan qaaday aan siinayo adna taasaan u xaqiijinayaayo addoonkayga malihiisa iyo waxaa dee aniga igaba fisho waa dee taas baan anigu agtiisa kuba sugnahay wa ana anigu macahu maciisaane waa macyo cilmi weeye idaa dacaani maxalushe kollay ducaa ahaan waa halkan laakiin rafculyadayn kuma sugna waa tan aan laaba xadiidkan iyo kan ka hore kan aan hayn iyo kii ka horreeyba rafculyadayn kuma sugna calaqadiinba intaa duca ahaan mooyaane rafc gacmaha sare loo qado fii khilaali ducaa labada xadiid kuma sugna kolley xadiidkuna dee intan aad buu gaba dheera waana xadiidkii dee kolley waxa weeyaan de waa waxaan filaya badankiinu waa wada xusuusantihiin xadiidkaas qaybihiisii kalena ana cinda danni cabdi b wa ana aniguna macahu maciisaan ahay idaa dacani markaa i baryayo dee isaga uu baryayo ilahay waa kan kaba aqbalaya ugu ballan qaaday wacdigiisaas istijaabada danniganna waxaa kaba mida markaa uu baryayana inuu dee u malaynayo filanayo inuu ilaahay subxaana watacaala ducadii kaba aqbalo ayaaba ana cinda danni cabdi biba kaba mida waxyaalahaan kuba soo laqbaynay haddaba taasna maciisaan ahayba wey baabu sayid stiqfaar istikfaarta sayidkeedii weeye waaye kolley waktigii baa gaadhay allah subxaana watacaala cala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk